kani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaalyotobanka shaniyo labaatanka iyo sagaaliyo fartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
waa fiidnimo sabtiya shan iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afariyo tobanka idaacaddan waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo daa'uud aweys
kayska hubka ee xoogga dalka soomaali waa mid sugan oo hay-adaha united security councilka jooga ee u qaabisa cunaqabateynku ay tageen iyagoo ku musawiran oo dhex taaganna la musawiray security councilka loo diray ayna xaqiijiyeen
waa taliyaha ciidamada soomaaliya genaraal daahir aadan cilmi oo marti noogu ha barnaamijka martida mikrofonka qodobada kalena idaacadda cawaysnimo idinku haynana waxaa ka mid ah hay-adda i o m oo garoonka muqdisho ka dhistay teendhooyin ay ku sii hakadaan soomaalida laga soo tarxiilo dalka ama dalalka dibadda barnaamijka cawayska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo booqasho ku jooga dalka ethoobiya ayaa maanta magaalada adisababa kula kulmay taliyaha ciidanka xoogga dalkaasi ethoobiya genaraal samora moxamed yunis kulanka uu ra-iisul wasaaraha la qaatay taliyaha ciidanka xoogga dalka ethoobiya ayay kaga wada hadlayeen xoojinta ammaanka iyo dib u xoreynta goobaha ay weli dalka soomaaliya kaga sugan yihiin kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya ee ciidamada amisom ra-isul wasaaraha ayaa sidoo kale maanta booqasho ku tegay warshada weyna dalka ethoobiya lagu magacaabo metaland engineering corporation metec ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa waxa uu booqasho saddex maalmo qaadanaysa ku jooga adisababa isagoo kulamo la qaatay madaxda dalkaasi uu ku jiro ra-iisul wasaare hayle mariam desoleng
dhexdhexaadyaha qaramada midoobay ugu qaabilsan syriya lakhdar ibraahime ayaa ka raaligeliyey dadka syriya sabtidan maanta ah iyada oo lagu guda jiro wareegii u dambeeyey ee wadahadallada ka socda magaalada jeneeva ee u dhexeeya dowladda syriya iyo mucaaradka ee ku dhammaaday iyadoo aan guul la gaarin amaba la gaarin wax heshiisa ibraahime ayaa sheegay in dadka syriya ay ka filayeen wadahadalka in ay ka soo baxaan wadiiqo ay uga baxaan dhibaatooyinka daran ee haysta beddelkeediina ayuu sheegay in lakhdar ibrahimi in labada wareeg ee wadahadalka aanay wax badan qabanin waxaa markiiba aan kala caddayn xilliga uu wareegga saddexaad ee wadahadalka uu dhici doono kulanka uu ibraahimi sabtidan la yeeshay labada dhinac ee dirirta u dhexayso ayaa ahaa kii u dambeeyey ee dadaalka loogu gurmanayo wadahadallada nabadda ee laysku mari waayey kooxda mucaaradka ee ugu weyn wadanka syriya ayaa ka sheegtay wadahadalkii labada dhinac u dhexeeyey ee maalintii jimcihii dhex maray iyaga iyo dowladda syriya kadib dhowr maalmood oo ay socdeen wadahadallo in aan wax go-aana la gaarin
dowladda ukrain ayaa sii daysay laba boqol saddex iyo afartan banaanbaxyaal ay hore u xirtay kuwaas oo ka qayb qaadanaya banaanbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee bilowday tan iyo bishii nofembar waxaa tallaabadani ay qayb ka tahay sharci dhowaan la meel mariyey oo lagu sii deynayo dadka horey uga qayb galay banaanbaxyadaasi oo boolisku hayeen laakiin haddii ay dembiyo qabaan ayaa waxa ay dowladdu sheegtay in dembiyadaasi laga cafin doono oo keliya marka ay joojiyaan amaba ay isaga baxaan dhismayaasha dowladda ay gacanta ku hayaan mucaaradka ayaa waxa ay sheegaya inay joojin doonaan xanibaadda ay ku hayaan wadooyinka aadaa dhismayaasha dowladda ee ku yaala magaalada caasimada kiev laakiin ma aysan sheegin goorta ay ka tegayaan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka af ayaan u hadashay mari haf ayaa sheegtay in siideynta dadkaasi banaanbaxayaasha ay tahay tallaabo muhiim u ah in la dejiyo xiisadaha ka taagan dalkaasi ukrain loona dhaqaaqo sidii xal waara loogu heli lahaa dhibaatada jirta
wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa beryahan dambe sare u kacay tirada dadka soomaalida ah ee laga soo musaafurinayo dalka sacuudi arabiya iyo dalal kale oo caalamka ku yaala lana geynayo magaalada muqdisho dadkaasi ayaa marka ay halkaasi gaaraan waxay qaarkood uga sii gudbaan gobolada kale ee dalka soomaaliya haddaba hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa teendhooyin dadkaasi ay kusii hakadaan waxa ay ka samaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray waryaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste hay-adda socdaalka adduunka u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i o m ayaa maanta markii ugu horreysay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka hirgelisay mashruuc dhisme teendhooyin ah oo loogu talagalay in si kumeel gaar ah loo sii dejiyo dadka tarxiilka ee laga keeno dalka sacuudiga kuwaasoo aan eheladoodu ku sugnayn magaalada muqdisho deegaan ahaanna ka soo jeeda qaybo ka mida gobollada dalka hay-adda i o m ayaa sheegtay in dadkan tarxiilka ah muddada ay ku sugan yihiin garoonka magaalada muqdisho ay iyagu kafaala qaadi doonaan waxyaabaha daruuriga ah ee ay u baahan yihiin islamarkaana ay u fududayn doonaan qaabkii ay ugu daaburi lahaayeen gobollada iyo degmooyinka ay horay uga yimaadeen qorshahan teendhooyinka loogu samaynayo dadka tarxiilka ee laga keena dalka sacuudiga ayaa waxaa xarigga ka jartay maanta marwada madaxweynaha soomaaliya sahre cumar xasan waxaana dhibay ummadda soomaaliyeed dhibka haysta oo uu ka mid yahay marka ay diyaaradda ka soo degaan iyagoo mudawaqsan inay meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan ayaan garanaynin dad jeel intaas isaga jiray dhibkiisa waa garanaynaa maxaan ku sheegaa markii dadkii meelay ku nastaan haddayan haysan meel ay dadkooda ku sugaan haddayan haysan meel laga qaada haddayan haysan dhib baanu aragnay runtii maaragtay howlahan maxaan ku sheegaa waa la soo raagnay laakiin dee alxamdulilaahi haddaan maaragtay insha allahu maaragtay aan howlihii la gudagalay hay-addaana maaragtay mahadi ha ka gaartay i o m-ka ay naga garab naga siisay iyo gacan naga siisay iyo howlwadeennadoodaba waxaan maaragtay insha allahu maaragtay hadda aan maaragtay aan teendhadii aan dhisaynaa oo aan hadda hawsheedii ay wiilasha gelayaan annaguna maaragtay waa furnay waana maxay ahayd waana idusi doonaa anagoo maaragtay dadkii aan maaragtay aan eeraboorka maaragtay kasoo dejinayno dadka ahalka dadka inay biyo cabaan oo fariistaan oo qofkii dalkan dad leh dadkiisii maaragtay qofkii dad yaqaano waa kaas qoftaan aqoonina dowladda soomaaliyeed ee calanka soomaaliyeed oo hor joogaah hoos joogaah inuusan bisanbaasin uusan maaragtay wax oo dhib ah iyo uusan ula kulmin aan insha allahu rajaynaynaa una taaganahay oo taransitka sidoo kale mas-uul u hadlay hay-adda i o m ayaa qeexay in sababaha xilligan ku xambaaray inay gudaha garoonka muqdisho ka sameeyaan teendhooyin ay ugu weyn tahay iyadoo maalinba maalinta ka dambaysa ay isi soo tarayaan dadka laga soo tarxiilayo waddanka sacuudiga ee soo gaaraya magaalada muqdisho waxaana uu dhanka kale si kooban uga hadlay waxyaabaha ay dadka u qabanayaan waxaan qabanaa dadka markay soo degtaan maadaama tendhada weli haysanin waxaan rabnay tendhadaan inaan maaragtay maxaa la dhahaa dadka iskugu keenno la diiwaangeliyo wixii gobol aadayo oo aan xamar qof u degnayn aan u suubinno maaragtay goboladii kasoo qaata hargeysa ama boosaaso falaadyo aan u buukin kareenno aan bixinno intii maaragtay buukinkaas loo suubinayo meelo degaan la siiyo oo maaragtay maxaa la dhahaa aan ka bixinno cunnadii iyo jiifkii marka haddii hadda maaragtay meel rasmi oo gaara ayo dadkaas aanan helin wixii isku qasmayaan ma hawshiina ma soco karto oo dadkii ma kala fahmaysid qofkii gobola iyo qofkii kale marka tanadan ilaa jirka waa noo burses gareeyey waa noo ansixiyey markii u dambeysay maaragtay amisom a maaragtay maxaa la dhahaa waxay dhahday hallahankii dadkiina maalin walba waa imaadaan falaadkii maalinkii waxaa imaada laba boqol iyo soddon intii lagu guda jiray hawsha lagu dhisayo teendhooyinka ayaa garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa soo gaaray diyaarad siday dad fara badan oo tarxiil ah oo laga keenay dalka sacuudiga waxaana dadkaasi gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho raashin iyo lacagba ugu qaybisay marwada madaxweynaha sahre cumar xasan oo iyadu baaq ku aadan in dadkan tabaalaysan loo soo gurmado u jeedisay qaybaha kala duwan ee bulshada culummada soomaaliyeed waxgaradka soomaaliyeed aqoon-yahanada soomaaliyeed dhallinyarada soomaaliyeed hooyooyinka soomaaliyeed waxaan leeyahay kor dadkaba isma dheera wax caddaadsan ama dayacan waa dadkeennii abaarihii iyo dhibaatadii iyo markay dhib gaara dadka waa loo gurman jiray waxaan leeyahay waa in loo gurmadaa dadkan oo loo gurmadaa muslimnimada loogu gurmadaa aadananimada loogu gurmadaa ugu dambayntii mid ka mida dadka tarxiilka ee maanta soo gaaray magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatooyin uu sheegay inay ku soo arkeen jeelasha sacuudiga waxa weyaan dhibaato badan dadka soomaalida way qabaan waxa weyaan qurbaha ku nool waraadkeedii anaga lafteena naga muuqdaa baan malaynayaa Een, waxa weeyaan wixii ay indhahayagu arkeen ama aanu la kulannay markii aan wax idinka sheego waxa weeyaan dad aad u tabaalaysan oo soomaaliya baan soo aragnay oo aad iyo aad u dhibaataysan Een, dad waxaan soo aragnay wadamada siiba carabta khaas maana dhaafin waxaan ku aragnay dad aad u tabaalaysan oo xidhxidhan oon xukunnayn muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa si joogto ah looga soo dejinayey dad badan oo tarxiil ah kuwaas ay ka muuqato diif iyo dandarro ay kala soo kulmeen xabsiyada waddanka sacuudiga waxaana intooda badan ay muqdisho soo gaarayaan iyagoo faramaran oo ay xaaladdu ku adag tahay xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
in ka badan kun qof ayaa magangelye ahaan ugu jira kiniisad ku taalla koonfurta galbeed ee jamhuuriyadda afrikada dhexe dadkaasi ayaa laga cabsi qabaa haddii ay halkaasi ka tagaan inay dilaan maleeshiyaadka masiixiyiinta oo weeraro ba-an oo argoosi ah ku haya bulshada muslimiinta ah ee waddankaasi warbixintan waxaa inoo diyaariyey jodi kabwa waxaa soo jeedinaya daa'uud aweys hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn waxa ay u fidinaysaa dadka weli ku harsan magaalada karnood kaalmo dawooyina michael newman waa madaxa daraasaadka ee hay-addaasi oo magaceeda loo soo gaabiyo m s f It's one of these towns from where the Muslim population has been fleeing massively over the past few weeks and following the resignation of Toto Dia as the president. and- waxaa magaaladani ka mid tahay magaalooyinka ay sida weyn bulshada muslimiinta uga qaxayeen toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu iscasilay michael jotodia oo ahaa madaxweynihii ku-meel gaarka ah iyo weliba falal ay ku kacayeen masiixiyiinta dagaalyahanada ka tirsan ee loo yaqaano antibalaka kumanaan muslimiin ah ayaa u cararay dhulka kaymaha ah iyo weliba dalalka deriska ah laakiin iyadoo bulshada muslimiinta ahi ay ka cararayaan magaalada kanood newman waxa uu sheegay in bulshada muslimiinta ee loo yaqaano fulani ee reer guuraaga ah ay bilaabeen in ay dib halkaasi u yimaadaan They just stopped there for a halt for some days, but they became trapped. They became trapped because the anti-Balaka militias basically overnight controlled.
waxay joogeen halkaasi maalmo dhowr ah iyagoo kaalmo doonaya laakiin halkaasi ayay ku xayirmeen sababta halkaasi ugu xayirmeenna waxay tahay iyadoo maleeshiyaadka antibalaka ee masiixiyiinta ahi ay gacanta ku hayaan dhammaan goobaha laga soo galo iyo kuwa laga baxo ee magaaladaasi waxaana jira haatan boqolaal qof oo halkaasi ku xayiran muddo haatan laba toddobaad laga joogo waxay isugu tageen kiniisad ku taalla magaaladaasi karnood waxaa halkaasi ku ilaaliya guuto ka tirsan ciidamada midooda afrika ee halkaasi nabad ilaalinta u jooga iyadoo maleeshiyaadka antibalakana ay yihiin kuwa magaaladaasi maamulkeeda gacanta ku haya islamarkaana ku kici kara fal walbo ay doonaan ciidamada midooda afrika ee halkaasi jooga waxaa intooda badan ka socdaan dalka cameroon There is hardly any Muslims left outside of the church. The Miska has attempted to gather all the Muslims in the church.
way adag tahay in la helo dad muslimiin ah oo ku nool meel bannaanka ka ah kiniisadaasi waxaana ciidamada midooda afrika halkaasi jooga ay isku dayeen in ay dhammaan dadka muslimiinta ah isugu geeyaan kiniisadaasi si ay u sahlnaato inay ka ilaaliyaan weeraro lagu soo qaado hay-adda m s f waxa ay sheegaysaa in bishii februari sagaalkeeda xubno ka tirsan maleeshiyaadka antibalaka ay galeen guri ay ku noolaayeen siddeetan iyo lix qof oo barakacyaal ah kuwaasoo muslimiin ahaa isuguna jiray rag haween iyo caruur goobtaasi magangeli ahaan ugu jiray waxay aad u sheegaysaa in toddoba nin halkaasi lagu dilay iyadoo iyadoo saddex qofood oo kalena uu ku jiro cunug yar oo labayo toban jir ahna baangado lagu jarjaray maleeshiyaadka antibalaka waxa ay bilaabeen weeraro ay ku tilmaameen inay yihiin argosi oo ka dhan ah muslimiinta dhammaadkii sannadkii hore taasi waxa ay daba socotay markii maleeshiyaadka fallaagada loo yaqaano salaka ay weerareen dad rayid ah xilligaasi uu horkacayay michael jotodia ka hor intaanu noqonin madaxweynaha ku-meel gaarka ee jamhuuriyadda afrikada dhexe xilkaas oo muddo gaaban hayay hay-adda dhakhaatiirtan xuduudda lahayn waxa ay ka shaqaynaysay magaalada karnood tan iyo sannadkii labada kun iyo tobanka waxaa magaaladani ku dhuftay dhibaatooyin badan oo caafimaad iyadoo aad u sareeyaan dhimashada ka dhalata xanuunada duumada shubanka iyo weliba h i v aids dhakhaatiirtu waxay haatan daweynayaan dad qaba dhaawacyo rasaas waxay kaloo hay-addani leedahay gawaari loogu talagalay inay adeegyo caafimaad u fidiyaan dadka aan imaan karin magaalada kaarnood ee u baxsaday dhanka kaymaha As big as a problem the violence can be, the major cause for mortality today in Central Africa is iyadoo sidaasi ay tahay waddankuna uu weli rabshado ku jiro dhimashada ugu badan ee dadka jamhuuriyadda afrikada dhexe ku timaada inta badan sababto xanuunka duumada ama maleeriyada hay-adda m s f waxay haatan wadahadal kula jirtaa jabhadda antibalaka si loogu ogolaado in la siiyo marino nabdoon oo ay ugu tagto gargaarna ugu fidiso dadka u baxsaday kaymaha sababo dhinaca amniga ah oo aad u xun iyo waddooyinka aan ahayn kuwo la mari karo ayaa m s f waxay isticmaalaysaa garoomo diyaaradeed oo yaryar oo ku yaala kaarnood kuwaas oo ay ku sii qaadro dhakhaatiirta iyo alaabada kale ay doonayaan inay gaarsiiyaan dadka u baahan laakiin mararka qaarkood waxaa dhacdaa in ay qasab ku noqoto inay marka hore la hadlaan jabhadda antibalaka si ay u helaan ruqsad ay ku soo degaan gargaarna u gaarsiiyaan dadka ay doonayaan in ay gargaarkaasi siiyaan mahadsanid daawud aweyso oo inoo soo jeedinayay warbixintii uu inoo diyaariyey waryaha v o a jodi cabwa
laanta af soomaaliga ee v o a toos inooga dhagaysanaysaan washington ee aadna nagala socotaan iminkan waxaad kusoo dhawataan barnaamijka martida mikrofoonka iyo falastiin axmed iimaan
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka dhowaan ayaa qayb hordhaca oo ka mida warbixin laga sugayo hay-adda la socodka cunaqabataynta caalamiga ah ee soomaaliya iyo eritrea ee qaramada midoobey ee marka lasoo gaabiyana loo yaqaano monitoring group waxa ay ku sheegeen in dowladda federaalka ay hub ka iibiso kooxda al-shabaab warbixintaasi ayaa waxa ay hordhac u tahay warbixin la filayo in dhowaan ay soo daabacaan kooxdan waxaana si weyn loogu eedeeyey in dowladda aanay xafidinin ammaankii hubka ay ka heshay waddamo markaasi dhowr ah iyadoo qaar ka midana hubkaasi la sheegay in ay soo iibsatay haddaba jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo ah taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaan ka waraysan doonaa eedahaasi iyo arrimo la xiriiro oo dhowr ah marka ugu horeysa jenaraal daahir indhaqarsho kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka falsina adi aada umahadsantahay waa dhowa
dhowaan warbixin hordhaca oo hordhac u ahayd warbixinta sanadlaha ah ee hay-adda monitoring group ee u qeybsan qaramada midoobay la socodka cunaqabataynta soomaaliya iyo eritrea warbixin ay soo saareen waxay sheegeen in garaashyada ama kaydadka hubka ee dowladda federaalka ah suuqa la geeyo oo halkaas ay ciidamada ku iibsadaan mararka qaarna hubkaasi uu gacanta u galo al-shabaab maxaa kala socotaa ammaanka kaydka hubka ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed
falastiin aada umahadsan tahay ammaanka kaydka hubka ee xooga dalka soomaaliya waa mid sugan oo xaqiiqadii aada u sugan oo hay-adaha united security councilka jooga ee u qaabisa cunaqabatayntu ay tageen iyagoo ku musawiran oo dhex taaganna la musawiray security councilka loo diray ayna xaqiijiyeen waxa soo galay iyo waxa ka baxay inay sax yihiin wixii ka baxayna la xaqiijiyey cidda la siiyey wixii yaalina ay yaalin tiradina ay iskeentay marka warkii kale ciddii kale war kale oo intaas ka baxsi sheegta waa cid aan aan runta ka hadlin warkaasi waa war rasmiya security consulkana way haysaa reportkaasna way hayaa documentigii raaci lahaa iyo buruufkii in la tegay oo la xaqiijiyana iyagoo musawiraha security consulka loo diray kooxdani waa ay idin yimaadeen iyagoo su-aalo ka qaba habka kaydinta hubka iyo rasaasta dowladda federaalka ah saasaan u qaata falastiin dowladda soomaaliyeed hub badan iyo technica badan iyo qalab badan midna ma haysato laba meelood bay meel ka soo gadatay hal meelna meel bay kasoo garatay ay kasoo garatay documentigii lagu soo gatana security consulkii baa loo diray waddan kalena ansaxayn nahayna wuxuu na siiyey xoogayar huba labadii documenti security consulka baa loo diray markii ogaaday bacda shan beri ka bacdii qalabkaas noo yimaadeen kabacdi waxaa yidhi laba jeer baa waxaa yidhi guddiga cunaqabataynta hubka way yimaadeen makhaasiinka loo furay si aada iyo aada faranka ah oo mataqaana usheer registrationki bay arkeen warqadihii naloo markii hore naloo soo diray arkeen warqadihii lagu qaybiyey arkeen buugga ay ku yaalin bay arkeen wixii yaallay bay arkeen wixii dhaxay bay arkeen aada iyo aada bayna ugu qanceen boqol kiiba boqol bay ku qanceen warqadihii ay qoreen oo ay noo qoreen iyo hadalkii ay yidhaahdeenoo duubanna waa yaalla mas-uuliyadoodna waa yaalla marka umalayn maayo inay waxay noo sheegeen inay boqolkiiba boqol ay satisfied ku yihiin tirooyinkii iyo markay isla xisaabiyeen waxyaabaha hadda ay sida gaarka u xu- u xuseen generaal waxaa ka mid ah een, hub ka kala yimid dalalka uganda iyo jabuuti oo ay ku jiraan een, qoryaha boobayaasha fudud een, gantaalo miino een, bambooyinka gacanta iyo rasaas oo ay sheegeen me- oo ay yidhaahdeen meelna laguma sheego halkii hubkaasi ay ku dambeeyeen Ee, warkaas waa waraan aan aan absolutely raad lahayn maxaa yeelay uganda waxaa nasiisay kun qori oo aaka ah bomba lama wehelin bombooyinka camada lama socdin qore kale lama socdin ayagana waa la xaqiijiyey waana la faragare warqadahoodiina meeshii lagu xaqiijiyey iyo cidda la siiyey cidda haysata iyo maqashiida sida loo dhigay wax walbana waa la arkay Een, hub kale oo ama gantaallaa iyo magaciisa mid weligiisa lama soo gelin maba haysanaba aaka waa waxa iyaga ugu weyn qoriga kalibarkiisu yahay laba iyo toban dhibic toddoba qorigaasaa ugu weyn waxaan haysano wax ka weyn ma haysano booba gantaalana maba haysano bombooyinna maba haysano absolutely whatsoever meel ay naga soo galeenna male een, generaal waxyaabaha ay eedeynta usoo jeediyeen waxaa ka mid ah in hubka qaar la geeyey goobo markaasi gaar loo leeyahay oo ay dad si gaara u leeyihiin oo magaalada muqdisho ku taala si aanay dadka usoo jiidan dareenkooda ma jirtaa in meelo ka baxsan meelihii loogu talagalay ay hubka ku kaydiseen ma absolutely falsin warkaas ma jiro annaga hal makaasiin baan leenahay xaalamoon ku yaalla meel kalena wax ma geysan laba dal oo keliyahana hub naga soo galay sidii dowladdan rasmiga ay u dhalatay meel saddexaad uu naga soo galay absolutely ma jiro laba dal keliya uu naga soo galay hal makaasiin baan leenahay halkii makaasiinna way ku qanacday kooxda cunaqabataynta hubka waana la geeyey meel kale wax dhiganana ma qabno meel kalena wax ma dhigano Een, dhinac kale haddii aan fiirino generaal waxaa jira in een, ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka shabeellaha hoose oo kale laga soo cawdo isbaarooyin in ay dhigtaan in ay dhibaato dadka shacabka u geystaan arrintaasina ma aha mid cusube waa mid soo noqnoqotay marka kalsoonidii ay shacabka ku qabeen ciidanka xoogga dalka waxaa moodaa in waxoogaa mugdiya uu ku jiro maxaa ugu tala gasheen inaad shacabka ku qancisaan ciidankuna ay muujiyaan in ay yihiin askar cadow la dagaalamaysa ee aanay shacabka dhibaateen Ah, falastiin hadda umahadsan tahay qodobkaas wax badanna waan ka hadalnay muddo badanna wuu jiray Een, waxaa runtii jirta aniga ma inkirahayo malihi askar xun ma jiro waddan kasta waa saas qof kali waa ku jiri karaa ciidanka laakiin waxaa la xaqiijiyey dadka ee aan annaga waxaan u dhexelnay askari waadke surtuhu meel walba u yaallaa waa laga ganacsan jiray dalkan intaasoo sannadood buu dalkan dagaal ku jiray wax walba wax walba eh, tuuta meel walba laga helaa xataa ganacsaa loo keeni jiray marka markaad aragto ragga noocaasi markaad aragto waad dareemi kartaa inaysan askaarin maxaa hal shaaruu qaba hoos macawsii dacas buu ka qabaa askar tusaasuma la bisato laakiin dadka soomaaliyeed ruhaantii mar haddayba tuuto arkaan waxay ay iska aaminaan inta badan oo askari buu ahaa laakiin askari okaa la yidhaahdaa rag badan ayaga kaa waa la xiray ciidankuna haba yaraatee wax tolerancy ugu qabo ma jiro askari mid khaldamayd uu ku jiro laakiin inta badan dadka jidka istaaga ee shidgooyada istaaga waa dhalinyaro reer miyi ah oo iyo laba ama saddex tuug oo magaalada ka timid oo hal shaaro tuuto qaba waxaad arkaysaa mararka qaarkood oo maalin dhaweyd aan la soo xiray waxaa ka mid ah sideed iyo toban nin hal nin baa tuuto ka qaba iyo macawis inta kale waa dhan cadyihiin laakiin baa u istaagaysa marka isaga jidka taagan inta kale ma muuqato marka waa run dhibtu waa jirtaa laakiin dhibta xoogga dalka soomaaliyeed maaha askarteena maaha askarta iyaga waa kuwa nafsi doon u horay oo diyaar u ah inay dhintaan oo maalin walba dhimanaya oo maalin walba dhaawacmaya marka always waxaan idhahnaa dadka war seed u suurtoobi kartaa adigoo og oo ka warqaba oo goobta jooga aad u jeeda inay shala dhinteen oo xala dhinteen oo maanta dhinteen inaad tiraahdo mataqaana askarka xoog dalka soomaaliyeed baa baa baa dhacday yacni simbolies oo kuma ficna inaad xaqiijiso ninkaan ku dhacayo cidduu ka jirsan yahay surtuhu maaha xoogga dalka soomaaliyeed laakiin waa uniform un mataqaanaa laakiin askarta xoogga dalka soomaaliyeed runtii waa wax la og yahay Ee, dagaal kasta oo amisom innagaan galno amisom boqol jeer ka badan bay dhimataa ciidanka xoog dalka dhaawacana waa ka badana dhimashadana waa ka badana marka ninkii saas u dhimanahayay oo nafsadiisii wax ka qaadaysa ma jiraan dalka u horayay in la eedeeyo annagu always waxaan idhahnaa aad baan uga xunahay maxaa yeelay in waxa fiican in la xaqiijiyo intaadan eedayn waa ogyahay dalkan intuu dhiba burbur iyo dhibaatadii soo maray hal tuuto qof gashan yahay laguma eedayn kara xooga dalka soomaaliya genaraal waxaa jira in n ciidanka aanay lahayn hal darays ama hal labis oo lagu yaqaano n waxaa jirta in tirada rasmiga ah ee ilaa ay hadda ciidanka ah ee u qoran dowladda federaalka ah aan si saxa tiradooda loo haynin waxaa jira in meelo kala duwan lagu soo tababaray intaasina ay dhibaato ku tahay tayada iyo howlaha ciidanka sida dadka aqoonta ulaba ay sheegayaan maxaa adinka ugu tala gasheen ma dareemaysaan dhibaatooyinkaas inay jiraan sideese isleedihiin ciidankaasi waa uu ku howlgeli karaa oo uu ku heli karaa waxyaabaha uu u baahan yahay waxaa la sheegaa oo kale in mushaar toos oo kale aanay lahayn oo ciidanka waxyaabihii aasaasiga ahaba ay ka maqan yihiin sidee ciidanku ku gaari karaa heerkii ciidannimo ee looga baahnaa falastiin horta marka horeysa arrintaas aan aan runta ka gaarno marka ugu horeysa horta ciidanku hal nooc oo uniform uu qabaa waa tuutaha walow ay dhici karto inuu kala gedisan yahay hal nooc tuutuu qabaa inta badanna waa isku mid oo halkaas nooc weeye oo ciidanku qabo laakiin waxaa jira boqol tuute oo kale nooca oo dad kala qabo oo guddoomiyaha degmooyinka dadka la shaqeeya sida kuwa gobolka ay qabaan maleeshiya ay qabto oo nocda laakiin ciidanku hal nooc keliyu qaataa noocaas oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaa hal meel uga yimaada oo ah dalka maraykanka meel kale nooga yimaada mada anaga tuskaal nala soo galo taas waa mid ciidanku mushaar iyo raashin joogta ayay dowladda siisaa oo aan daahin oo wakti walba wakti mucayana la siiyo oo laga soo bilaabo bishii julaay ee lasoo dhaafay mushaar joogtaa la siiyaa bil walba boqol dollar baa la siiyaa bil walbana lixdan dollar oo raashinaa la siiyaa nin kastoo askariga xooga dalka soomaaliya ka tirsanay ama baydhabo ha joogo ama balad weyne ha joogo ama xamar ha joogo waa uniform mana daahdo mana la waayo way ka go'dan lama yihahdo qofka yihahdo way ka go'day waa qof aan runta sheegi qofka yihahdo way ka dahday waa qof aan runta sheegi marka lacagaha wadamada ajnabiga bixiyaan way jiraan oo african union soo mara oo daaha laakiin dad dowladdu ma daahdo muranna ma gasho hebel baa ka qatimayna lama yidhaahdo si rasmiya loogu qaybiyaa si rasmiyana u helaan taas waa mid waa jirtaa ciidamada soomaali iyo dowlad marka hore lagu soo tababari jiray dowladaha dibadda wadamo badan lagu soo tababaray oo kala gedisan laakiin dowladdan markay dhalatay dowladihii kumeelgaarka waxay xaqiijiyeen in arrintaas laga tala baxo dalka ciidanka dalka gudihiisa lagu tababaro markay dowladdan dhalatay go-aankii ugu horreeyay soo baxa oo aada la socotaan ciidanka ugu weyn ee hadda ciidamada hay-adda ugu weyn ee ciidamada hadda diyaarisa waa european unionka ama u t m yidhaahdo u t m waxay kasoo guurtay uganda waxayna ku tababartaa xamar ciidan soomaaliyeed oo dibadda lagu tababara haba yaraata ma jiro hadda waxaa la tababara oo dibadaha adag waa saraakiil one term ah shan sano lix sano saddex sano wixii ka badan kaasna weligiisba dalku saas u ahaan jiray wadankii waagii hore ciidanka dowladii hore ee kacaanka iyo wixii ka horreeyaba ciidamadeena dibadda saraakiisheeda dibadda lagu soo bari jiray wadamo badan oo kargedisan baa bari jiray markay soo dhamaystaan oo dibadaha ka yimaada mid talyaani ka yimid mid ingiriis ka yimid mid ruusia ka yimid mid meel kale ka yimid markay yimaadaan xerada xadane la yihahdo hadda amazon degan tahay baa laiskugu geen jiray laba bilood saddex bilood afar bilood dib loo tababari jiray si loo afasiyo dhaqanka iyo nidaamka iyo xeerka ciidanka xoog dalka soomaaliya gabacda loo kala bedeli jiray haddana qorshihii baan wadnaa desayn inkastoo hadda dowlado badan aysan tababarinba saraakiisheena laba dowladood hadda saraakiil ugu maqan tahay amase saddex numberkaasina number yar yahay oo number badan ahayn marka ciidamada kale ee colweynaha la yidhaahdo ee askartana dalka gudihiisa lagu tababaraa banaanka haba yaraasa laguma tababaro
waxaa jira in wadamo kala duwan oo caalamka ay saraakiil tababaraa idinsoo diraan dhowaan dalka jarmalka oo kale waxaa la sheegay inuu danaynayo ama uu qorsheynayo inuu saraakiil tababar siiyo ciidamada uu soo diro yaa ka mid a wadamada ugu waaweyn ee hadda tababarka ciidanka idinka caawiya ciidamada ugu waaweyn ee hadda tababarka uga caawina waxa weye turkiga iyo talyaaniga iyo uganda saddexdaas dal baa hadda ugu waaweyn waa saddexda saraakiisha tababarta waa saddexdaas dal dowlado badan oo ofarna siiyo sida america iyo jarmalka hadda sheegaysoo waa mida laakiin weli ma bilaaban waxaan ku tali jirnaa mustaqbalka wakti dhow inay bilaabato laakiin saddexdaas dal baa hadda un saraakiil loo jirtaa oo tababar ku maqan yihiin dara kastaba ha kala duwanaada maraykanka ma waxay idiin sheegeen inay idiin tababarayaan askarta mase saraakiisha sidee idiin caawinayaan maya cidna cidna askarta sidoo naloo tababaro askarta annagaa tababarno waxaa la tababaraa oo wadamada hadda aan ka hadlayno kulligood waa saraakiil maan cidna askar nama tababarto askarta annagaa tababarna xerooyin badan xero xerooyin badan oo dalka ka dhisan oo hadal dhisan jasiira one iyo jasiira two waxaa loogu talagalay in askarta lagu tareengarayo marka iyagaaba ku filan ba looma baahna meel kale waxaa hakad ku jiray dagaalkii lagula jiray kooxda al-shabaab oo ilaa iyo magaaladii muqdisho oo horey looga saaray ay hadda awood iyo xoog intaba ku yeesheen oo ay maalin walba weeraro ka fuliyaan maxay tahay kaalinta ciidanka xooga dalka mar haddaa sheegtay in mushaar ku filan ay qaataan tababar ay helaan oo aanay horey ugu dhaqaaqi karin ama aanay dagaal ula geli karin al-shabaab maxaa hakinaya falastiin dagaalka waa lagula jiraa aada baa loogula jiraa dagaalka ciidanka xoogga dalka soomaaliya marnaba ma hakan laakiin dhibtu waxay ka jirtaa markii meel la qabto horta marka ugu horeysa waxaad la dagaalamaysa waa nin soomaali ah markuu qoriga iska tuuro mushaarkiisa cad abu bashaar cadbuqayo qoriga iska tuuro ninka soomaaliga waxaad ku samayn karta mala mana xaqiijin karta inuu al-shabaab yahay ayagoona dhaqankaasay leeyihiin markay arkaan in lagu soo dhawaado magaalada lagu soo dhawaado nin walba qoriga waa tuura shaarkiisa cadbu gashaa suuqu mala marka hadde ma xaqiijin kartid ilaa shaqsi shaqsi layskuma yaqaane waa nin soomaaliya kula mida qorna ma sugto marka waxba yeeli mayso ayaga marka waxay sameeyeen meelooyinka tulooyinka hadda dhibaatada hadda maalmahan dambe ka jirta ad arkayso waxaa maga dhul hawda oo u dhexeeya dhanaane ilaa iyo jira marka ilaa iyo intaas udhexaysa baa ayaana ciidanku weerar ku qaaday wixii ku jiro dhan baa wax la laayay iyo wax cararay wixii cararay toos bay usoo galeen magaalada haddii nin soomaaliya oo waxba sidan ad waxba kuma dhufan kartid runtii annaga iyagu aad baan u kala duwana isku dhaqana manrin annagu nin nin la hubo oo qori sita ubaa jirnaa nin qori aan widan oo meesha marayo ma jirno mana herno marka sababtaasa waxay keentay in magaalada xamar ay noqoto meesha keliya lagu dhuuman karo nin walba isagoo sharcad buu imaanaya magaaladu soo galaya marka dhib dhib bay leedahay wadan kasta oo civil war ka dhacana saasuu ku dambeeya weligeed ama in jid la istaago ama in magaalo weyn lagu dhuunto waa dhaqan adduunka o dhan soo maray wakti bay qaadan doontaa laakiin aakhiritaanka layskuma hayo in laga adkaanayo aakhiritaanka laguma adkaanayo weliba ma foga muqdisho markii laga adkaan lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya maalin walbana meel buu xoreeyaa every day maalin maalin uuna tuulo joogin maanta hadduu joogo loo beri sismaanka dambe tuulo kama jooga laakiin dhibaato badan way ka jirtaa oo challenges runtii xoogga dalka soomaaliya sita dhexeysa xoogga dalka soomaaliya ku badan ma qabo asaas badan ma qabo yani meelo fara badan siduu rabay uma shaqayn karo ama sharciyo waxaa jira oo anagii amison nooga dhexeeya oo annaga keligeen meedka tegi karno waxaan ku khasbannahay inaan xaq dhowrno alshaba amison inay diyaar tahay ay socoto ay naladu socoto markee sidaa la socoto resolutiono badan oo security council ka soo baxay baa baa faraya in si wada jira loo loo wada shaqeeyo aada umahadsan tahay generaal falastiin aada iyo aada umahadsan tahay
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa jenaraal daahir aadan cilmi oo ah taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho
falastiin axmed iimaani iyo barnaamijka martida mikrofoonka ayaad la socoteen welina halkaad nagala socotaan waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii kale oon hubo inaad wada sugaysaan dhammaantiin ee caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre ciidla nuur
dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo qodobada aad ku maqli doontaanna ay ka mid yihiin nin reer kenya ah oo markii uu dhintay lala aasay dhammaan agabkii uu lahaa amaba gurigiisa uu ugu jeclaa oo uu yidhi ha iga reebina sheekadii adeegto iyo maryan oo soo gaadhay magaalada muqdisho balse maxaa kala kulmi doona halkaasi waxaa kale oo aad maqli doontaan doonidii naxliga istaaran ilaa hore nagu soo dhaqaaqin dhammaan qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aan ku bilaaba ee dalka kenya waxaa maalmahan ka dhacday dhacdo la yaab leh oo dadweynaha aada u soo jiidatay kadib markii nin odaya oo deganaa gobolka xeebta ah ee ay magaalada caanka ah ee mambaase caasimadda u tahay uu yidhi waxaan adduunka ka naxo oo aan ka ahayn dadkayga yaan la iga reebin ee ha la ila aaso markaan dhinto bal sheekadaasi waxaa inoo haya wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere oo ku sugan nairobi yaab iyo anfariir ayaa dad badani ka qaadeen nin lala aasay dhammaanba wixii agab ahaa ama qalab ahaa ee gurigiisa yaalay gobolka xeebta gaar ahaana countiga loo yaqaano kilifi county tuulada kilifi county ku taalla ayaa shalay waxaa hareeyey layaab iyo anfariir kadib markii uu geeriyooday oday da'diisu ay ahayd lix iyo siddeetan jir oo amar ku bixiyey aqalkiisa dhexdiisa in lagu xabaalo dhammaanna agabka aqalka dhex yaalla lagu wada aaso oo godka lala geliyo qoyska ayaa waxa ay sheegeen inaanay haba yaraatee tallaabo kala samayn karin maadaama musee karisha toya motembeye uu amarkaasi bixiyey haddii la khilaafana markaasi ciqaab ay la kulmi doonaan dayaafadda aaskaasi ayaa la sheegayaa dadku inay aamusnaayeen oo ay dhabanka iyo shanta farood isku hayeen waa tuulada aasku ka dhacay oo la yidhaahdo jifankani village ee kaloloni ka tirsan dhallinyarada ayaa inta badan waxaa loo yaqaano bisaar ceremony aaska ka qayb gasha odayaasha iyo dadka murugaysana meel dheer ayay godka ka fadhiistaan musee mutambeye ayaa gabadha ugu weyn carruurtiisa ee layidhahdo cd karisa waxa ay u sheegtay dad xogogaal ah oo warkan soo tabiyey maanta in baroordiiqdaasi ay tahay mid horay aabbaheed uu uga dardaarmay waxaanu yidhi cid allaaliya ciddii isku dayda inay dardaarankayga gees ka marto waxay noqon doonaan ciqaab aanay filayn kuwa la kulma waa yaab dardaarankaasi waxaa kaloo ku jiray inaan cidina ooyi karin oo markaasi dhaqanka dadka mijikeendhada la yidhaahdo oo ah dadka jazaa'irka yaryar ee mambaase ku dhowdhow ku dhaqani ay isticmaalaan oo aad ay u baroor diiqaan marka qof muhiimiyo ka dhinto waxaa kale oo dardaarankaasi ka mid ah in dhammaanba waxa gurigaasi dhex yaalla oo dhan oo haddii ay ahaan lahayd qalabku ku labisan jiray wixii uu huwan jiray goobihii uu seexan jiray wixii uu ku dagaalami jiray iyo waxyaabaha qaaliga ah ee uu isticmaali jiray dhammaantood aqalka gudihiisa loogu aaso haddii bannaanka shay looga saarana ay arki doonaan cawaaqib xumoodeeda mises karisa waxa ay tiri xiriir wanaagsan ayaa aabbahay oo afar iyo toban carruura ahaa nagala dhexeeyey hase yeeshee labada xaase uu qabay midna aqalka weyn kuma noolayn waxaana goor hore ay ka biyo diideen nolosha markii la isfahmi waayey laba aqal oo kale oo bannaanka ayay ku dhaqnaayeen aabbe haddaan weydiiyana su-aashaa waxa uu yidhi hayla soo gelin cuntada keligii ayaa karsan jiray mistris kansa ngala karisa oo ah marwada koowaad oo odagaasi ka dhintay ayaa sheegtay in go'aanku ahaa mid adag balse wax kale oo aanu samayna aanay jirin waxaanan la aasnay shalay wax allaaliya wixii agab ahaa ee aqalka dhex yaallay iyo aqalkii weynaa oo dhexdiisa aynu ku aasnay mararka qaarkood waannu salaami jirnay hase yeeshee isagu salaanta nagama qaadi jirin mana ahayn nin isagu doonaya haba yaraatee wax xidhiira inuu la yeesho labada marwo ee horayba ay u kala noolaayeen shalay arrinta dhacday waxaa la barbar dhigi karaa xabaaltii riyaadyada dhowr boqol oo sano meelo badan oo soomaaliya ka mid ah oo dadka marka ay dhintaan qaarkood lala aasi jiray hubka ay isticmaalaan sida warmaha gaashaanka toorrayda bilaawuha golxobta iyo wax kasta oo ka mida waxyaabaha qaaliga haa yaasiino waaba ii maqalkaagaasi inay jireen dad soomaaliya oo qalabkii ay ku dagaal geli jireen lala aasay waaye hore oo xabaasha loogu geliyey waxaaban islahaa ninku bakhaylsanaaye mayaan lagu dhexlin buu sidaasi u yeelay baladba waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeennii caweyska washington haatanna waa qayb kale oo ka mida sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inooga sii amba qaada halkii ay inoo taagnayd
qorraxdii baa dhacday aaskiina waa madoobaaday baabuurkii sidii buu u shumayey dariiquna waa qarfihiisii boorka u dheeraa raaxadaayo in laga daataa aad looga digtoonaa waxa madaxa laysla dhaco gooray saacad damba tahay baa meel tuulo ah la yimid haddiiba kirishbooygii baa ka hor intaannu howshuu lahaaye ahayd baabuur fiirfiirin gudan intuu soo orday cunto ula soo cararay maryan wuxuu islahaa yaan lagaa qaadina meelayso hana lagaaga xishoodo wuxuu moogaa in lala socdo dantuu leeyahayna la garanayay dadka baabuurka fuushan intooda badanay waayeelka ahi taa way ka horjeedeen walowba dhallinyaro badani meelaha dhoobnayd arrintana dhanka kirishbooyga ka arkayeen balse waa dhankay cuska taatalo kala faq iyo is-ilaalin baa bilowday darawalkiibaa isna wuxuu ku biiray qoladii yaryarayde in la dhacay qabtay inkastoy habeen ahayd haddana dadkii labuu u qaybsamay kaftan baa ka dhex furmay dadkii baabuurka wada fuushanaaye arrinta maryan kooxiba dhanka arkaysay buuqii iyo hadalkiibaa demay dadkiina wuxuu u batay wax ama hurda ama lulmaysan guurihiibaa dheeraaday mar danbaa meel cidla ah inta la joogsaday darawalkiina hurdo dhag yiri dadkii hore u seexan waayeyna mar dambe iska seexdeen waagii beri lana xaabxaabsay habartii oo ka sidii warsan maryan meeshay rabta baa tiri adigu magacaa maryan baa ka maagtay hadalkii waxay sheegtana garan weysay habartiina way fahamtay dhibta maryan haysata iyo inay tahay qof iska jahwareersan intay madaxa ruxday oo ilka caddaysay bay tiri micno ma lahoo horaan marar badan u arkay kuwa sidaadoo kale ah oo intay dhegta uun ka maqleen waa la safraa iyagoon ujeeddo lahayn meelaha waraabayaashu ku cuneen hadhowna la arkay iyagoo biyihii iyo baasiinka isku daraya balse waa adna meeshaad qof cusuboo qurux u dhalatay baa tahee isdhigtaa eedo runtaa weeyo dhibaataa ay haysa wakhtigaa i wada ee meelaan ka imid iyo meelaan u socdo toona garan maayo aad bay iiga qasan tahay aniguna iskama qasine waa duruufta waxa sidaa ii galay anigu waxaan u socdaa meel alla meeshii ii ceshata maryan baa tiri waan ku gartay hadalkaagana waxaa ka marakacaya muuqaalkaaga anigu xamar baan u socdaa haddaad i raacaysid waan ku wadayaa ilaa xamar midaan wax ka qabana ma aha haddaad in muddo ah oo aan badnayn oo aan halkaas joogi doono ila joogaysid inteediina meelo kale sii dadayanaysid habartii oo bale iska dhigaysaa tiri maryan oo mar ku faraxday xamar tegistiisa mar kalena habarta hadal wanaaggeeda ayaa tiri alle eedo waxba kama qaba sidaa waadna ku mahadsan tahay inkastoy muddo aan yarayn ku qaadatay baabuurkii iyo dadkii la socdayba xamar imaatinkiisii goor dambay ahayd markay bidhaansadeen goor habeenbar ah kaahay xamar markaa waxay marayeen dariiq laami oo halow ah maxaa yeelay caasimadii baa dhow waa mid aan yarayn xitaa uu aad u ifiyey daruuro guud yaacay xamar dadkii hore u yaqiin kama hayso waxay iyaga la ahayd oo qura dayax inta qaldamay meelahaas daalaadhacaya iyo iyadoo inta dayowday mala beena tumaysa qof ka mida dadkii baabuurka saaraa baa inta iska yeera yidhi allayleh waa xamar caadkeedaley weligeedba waa lagu yaqiin sharafta iyo shacniga dhaaxaba soo soconaye alla mana nabad keenay maryan oo hadalladaa maqashay ilaa iyo markaasna aan magaalo u jeedin baa yaabtay waxay tidhaahdana garan weysay si laafurnaan dheeraad ay ku jirto bay isugu mashquulisay inay xamarta la sheegaya aragto waxay hadba humaagsato geedaha waaweyne xiinka lagu dhaafayey dhowr kol bay meelo nalal ka baxayeen oo aan dhowr guri ka badnayn intay aragtay istiri waaba tan xamartii la sheegayey haddana waa la dhaafaa iyadoo baabuurku si xun u shumayo sidii maryan iyo iyadoo u yaaban dhagaha iyo indhahana si culus u shaqo gelisay inkastoy aada uga xishoonaysay inay dadka weydiiso xamarta la sheegayaa meelay tahay baa ugu dambayn markii dambe waxa la soo galay meeshii u dacalaysay xamar kaasoo iftiin maryan ka yaabiyey meel kasta ooda ka soo jabsaday iyadoon is-ogeyn bay inta kor u booday si lama filaana waxay u tiri alla waa xamar habartii baa inta hoos u gundhisay tiri haye iska fadhiiso xamar wuxuu yahayba waad arki doontaaye maryan oo mar ka naxday sida hadalka uga soo fakaday mar kalena habarta waanadeeda yeelaysa baa hoos inta isu soo gaabisay meesheedii ciriiriga badnayd soo gashay
waxay soo hitay qisaba maryan soo gaadhay caasimadda soomaaliya ee muqdisho balse magaalo mugweyn meeshay kaga aado iyo waxay mudataba waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo sheekadaasi ka mid a haatanna waa qaybtii heesaha iyo hal abuurka waa qaybtii afraad uguna dambaysay waraysigii abwaan xasan dhuxul laabsaalax waxaana aan idinku wareejinayaa wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac oo qaybta afraad ee waraysigana inoogu soo diyaariyey magaalada hargeysa way maxaad noo soo qaban lahayd haddaynu ka soo qaadanaba maanta oon isnaahno balde dadweynihii aynu dhegaysiino heesaasi talantaaliga ee hannaanka lamaanaha ee la wada qaadaya fanaaniintu jacaylkow beer ubax soo baxa heestiraa oo laxankeeda leeyahay fanaanka cabdihani xaashi cabdilaahi codadkuna ay yihiin fanaanada hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac ayaa soo qaban lahaa oo ka mid ah heesaha talantaaliga ee aan sameeyey
xusuusta kubaano sarkiya badankayga xisaha lagu beeray niyana boholyoobay dareenka ku booqo niyana boholyoobay dareenka ku booqo
baradiisa yaan u dajee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay barta qalbigayga ubiga baradiisa baradiisa yaan udajee adkee ballanto gudoon biladiisa biladiisa ishqiga igu baahay
midkan boqladeen dadkaba u bagoor jacalka ube ubax soo baxa jacalka ubeer ubax soo baxa
bade xubigay barte beerkayga lushaay aalushaay jacaylka u beer ubax soo baxa hodanayo beer ubax soo baxa
midka boqladeen dadkaba u bogoon jacaylka ubeer ubax soo baxa hila ubeer ubax soo baxa waaga xasan markaynu ka nimaadno fanaaniinta xidigaha geeska oo inta badan ay sugaantaada u badan tahay marka laga yimaado maanay jirin fankaaga iyo weliba hal abuurnimadaada iyo curintan aad samaynaysaa fanaaniintan kale de dabcan wax jira fanaaniin aad u tiro badan oo ku nool dunida daafaheeda islamarkaana sugaan kala duwan qaada codkoogana ay dadweynu aad ugu raaxaystaan maanay jirin fankaagu dhinaca uma tallaabin miya
waxaa jirta fanaaniin aan kooxda ka mid ahayn oo qurbaha ku nool oo dalka jooga oo heesahaygu qaadade marka kuma koobna kaliata xidigaha geeska fanaaniinta kale waxaa kamid a waaberiyoo kale waxaa ka mid a fanaanka la yidhaha daawud cali masxaf
dalsaney hargeysa ay dugsi lagu hirtaa dagalnabadi taaliyo saldhigeeda diintiyo rugla dago la dago ayaa
laga maqnaade imisaa dadkaa tagay dibad jooga u maqan durufay samooye doorna ka maqnaade dalsanay hargeysa meel kaluntaga iyo dunida kubata Ey dunida dunida kubata Ey dunida bakuta dalsanay hargeysa meel kalun taga iyo dunida kubata
way farxiya maxaad ka tilmaami karaysaa sugaanta aad u dhiibtay amaba ay soo qaaday Een, farxiya horta waan salaamayaa waxay ku nooshaa ingiriiska Een, waxaan u dhiibay een, heesaan u dhiibay waxaa ka mid ah hees la yidhaha libin anoo kaba libidh lahaa agtiisa ka luud lahaa ku laaba naftaa tidhaa haddaan is idhaa laabtiyo lubiga ka tirow ilow yarkii la xogane ku baday anoo la gasaar lahoo ubaxyo ululaan arkaa waa hees cusub dhowaan bayba soo qaaday Een, muusiga axmed weli baa tumaya laxanka waxaa saaray nin kamaniistaa oo gacan macaan oo dadka een, fankoodu hibada yahay een, ka mid ah oo la yidhaha maxamed miyir xaaji ayaa la xameeyey
Hadduu qalbigayga lulay, wuu igu lulay. Hadday garashadu lugo, way way lugo, bur jeer haluntee ku tidhi, haluntee ku tidhi. Anaa kugu rabo lurkooda, adoo ihiloobay nacabka. Anigu labta kugu haya. Haddaan ladi karo, hurdaba ladi karo, haddaan ladi karo, hurdaba ladi karo, darta maba laba lagdoodee. kugu rabo lurkooda adoo ihiloogay nacabka anigu labta kugu haya haddaan ladi karo hurdaba ladi karo haddaan ladi karo hurdaba ladi karo darta maba laba lagdoodee mar haddaanay lahashiyo laxawgu laxawgu dadkoo ay qalbiga inaad laasha samixi wilyohow sideen sideen dhibin kugu noqon mar haddaanay lahashiyo laxawgu laxawgu dadkoo ay qalbiga inaad laasha samixi biyahow sideen sideen dhibin kugu noqon
marka way cusubtaan filaya dhowaan bay soo baxday ama toddobaadkan way soo baxday haa waa heesaha kuley toole toddobaadkan soo baxay adigu heesahay waa heestii ugu dambeysay waa hagaag een faryafiska haddaynu intaasi kaga nimaadno een abwaan xasan dhuxul laabsaalax een de dunida waxaynu maqli jirnay uun dooni baa soo xidhatay shiixnad een raashina sida een marka baa soo xidhay sida maxaan ku idhahdaa alaab iyo agab kala duwan badeecada sida een heesta la yidhaahdo badan ay dadku u yaqaanaan doontii mixnada de mixnadna waynu naqaanaa doontuna waxay qaada waynu naqaanaa heestaas maxay ku tumi
Een, heesta halku dhigeedu waxa weeye doontii mixnada istaaran
waa bay guuxaysaaba haa ninba markaan ereydii heesta tan halkaa kasoo jeedaa igu yidhi dusheedaan kugu casimay Een, intaas waa iga kabta oo doontii mixnada dusheeda la isku casumaya Waa yaab.
laakiin aan doontii mixnada istaaran dareenka san baa idlaaday dulmiga calanka u taagan dil baa loo xidhay samaha heestu waa hees ka hadlaysa qiso ku taxaluqda qoysayska heesta waxaa qaaday yurub genyo fanaanada codka macaan yurub maxamed cabdi erayadeeda waxaa ka mid ah shil baa dunidii ka dhacay waxaa lumay daacaddii isku duubni laba ruux wakhti diiday baa yimid danta lagu heshiin waa dumari furay shakaalkii ragna waa ka daran yahay dulqaad marwadii lahayd wuxuu calafkii duldhigay mid aan uba diirinaxayn gabadhii wanaagsanayd dee nin aan wanaagsanayn oon u diirinaxayn buu helay ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo madajiya ayuu helay markaa heestu waa hees caynkaa ka hadlaysa doontii maxnaduga waa beejka labaad waxaa la xameeyey maxamed sheekh cabdilaahi wadanoole oo nairobi jooga waan salaamaya kolley tole heesaha igani taabniya heesa fara badan leeyahay yuu laxan ka leeyahay waa ustaad muusika waa furun leh codkuna waa yurubgenyo
way doontii mixnada weliba waa istaaranta waxyaabaan kaga
inta lagu heshii waa dumar furay shakaalkii ragna waa ragna waa ka daran yahay inta lagu heshii waa dumar furay shakaalkii
heestaasi ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii caweyska washington waa inooyo toddobaadka dambe iyo barnaamijkan ka sii xiisa badan inta ka horaysana caweysin wanaagsan aad marwadii lahay wuxuu calafkii duldhigay midanuba dirinaxayn midanuba dirinaxayn ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo medejiye ayuu helay dulqaad marwadii lahay wuxuu calafkii duldhigay midanuba dirinaxayn midanuba dirinaxayn ragna kii daryeel rabay dhaqan guri madoontiyo medejiye ayuu helay dadkan beerta wada galay siday isku doonayaan ayay isku wada dagaan dadkan beerta wada galay siday isku doonayaan
codkaasi macaan ee fanaanada yurub genya waxa uu gebagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington oo isugu kaaya soo dubariday sahre ciidla nuur halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waa shan iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacaddan waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo daa'uud aweys waxay ka dhiman idaacaddeenna aan mar kale idinku celiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed oo booqasho ku jooga dalka ethoobiya ayaa maanta magaalada adis ababa kula kulmay taliyaha ciidanka xooga dalka ethoobiya genaraal samora mohamed yunis kulanka uu ra-iisul wasaaraha la qaatay taliyaha ciidanka xooga dalka ethoobiya ayay kaga wada hadleen xoojinta ammaanka iyo dib u xoreynta goobaha ay weli dalka soomaaliya kaga sugan yihiin kooxda al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda soomaaliya iyo ciidamada amisom ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sidoo kale maanta booqasho ku tegay warshada weyn ee dalka ethoobiya ee lagu magacaabo metal and engineering corporation metec ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed waxa uu booqasho saddex maalmood qaadanaysa ku jooga waddanka adis ababa isagoo kulamana la qaatay madaxda dalkaasi oo uu ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkaasi xeele maryan desalen guud ahaan idaacaddii caweysnimo intaa ayay ku dhan tahay waxaan mar kale haddii alla idmo hawada mar kale ku soo noqon doonaa beri saacaddu markay tahay lixda iyo barka inta ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.